gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe yasi rasmi anfuri shaacinta farta rasmiga ee mayga welibana goobroogahaya furitaanka shirka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti gareena xildhibaano ku tirsan lamada aqal wasiiro ku tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaanadiis iyo weliba wasiirada maamulka daafurka qorista afka mayga oo mas-uuliyiin badan ku hadali yaa tilmaamay in afka maygu is-aya ko hodan eh micno badannan leh waaniyo ka hadlayanga dad badan oo soomaaliyeeda haanaas oo kashalnool qaybo ku mid eh dalka qorista afka mayga oo muddo badan la sugaaya iyo weliba si-eeda ee handhawaaya shacabka ku nool koonfur galbeed soomaaliya iyo qof kasta jeelaada lahaaye inuusa mar araga afka mayga oo qoranga hadabahan oo ku mid ee shacabka ku nool magaalada baydhabo gaar ahaana bahda walbarashada yaa hadhawaaye iyagoona sheegay haddii arrintan lagu guulaysada wasaaradda walbarashada lanku baahanya inaysi degdege iyo hankadarta manhajka walbarashada
iyada aan ka faraxsana mayba aan maxad ilaanay qof kasta oo nahay oo reer deegaanka eh amise madaha ahaadoy amise aqoonyahan ahaadoy amise tale kasta lahaado oo nahay geeka fikirkan quruxda badan in oo nahay maalintan qiimaha badan oo reer koonfur galbeed kuyin runtii iyada aan ka faraxsana afkan runtii af oo nahay heli badan haqaadayo waqti badan inshagada dulmanaayo oo weliba inshagada ku dulmanaayo dhibna kasta oo nahay inshagada oo walla kuweeda kor runtii iidan ka faraxsana waxyaabaha oonahay aan isleh hadee in oonahay aqabadka naqda kormay baa kumid aha in oonahay inshagada waxyaabaha oonahay hataa aqabadka naqda kor aan islehamay baa kumid aha in oonahay lawaay inshagada bulsho oonay ka dhiirdaasa oo inshagada dadka oonahay oo si siyaasiyiinta oo inshagada xilalka weyn hayano oo rogaan dowladaha kale in oonahay inshagada hoogaa ka dhiirdi waayaan silimada waxyaabaha kale oonahay inshagada aqabadka naqda kormay baa kumid aha ams hataa in oonahay dekreetooyinka waxyaabaha dowladda saarasa hakabahowaay marka hadda mayba isle runtii maamulka hadda xilkahay runtii kuma hadilaan dadaalada isu geli silimada aqoon-yahanadii oonay reer deegaanka hay oo arintaha ku shaqeeyno fikirkan waxyaabaha layska haysada lanba sida fadon qori jaray lankii lanka ee qorda kasoo sidoo kalen qorda lanba sida fadon qori jaray marka waxyaabaha hadda oonahay oo iyada aan codsaano bulshadana sii cosaan dadka madaxda ku cosaan ayba kumid aha markii hoolalka baarlamaanka rog ini laka hadala lunku xishoona inshagada laka dhiirida silimada inshada dikreetooyinka oonay warfaafinta ku amis wasaaradda warfaafinta amis inshada dowladda saareen ini oonahay inshada silimada bulshada oonahay aqoon-yahanada inuu ka dhiiridaan oo maayagol ka qoran runtii waxyaaba badan ku qayb qaadan karno as dhalinyaraan unata markii ana baxda waxbarashada mas ardayda ana waxyaabaha oon hay ku qayb qaadan karno tama kuma in horta manhajka guud ah ka dar oon hay dawladda dhikaasi oo iskoolaadka la ka dhig then insha dhalinyarada in oon kuwaas social media la isticmaalaha in social media la ka qoran baraha bulshada ka qoran salimada meelaha uun ku qayb qaadan dhalinyaradan geek meel kasta roogan ku ka qorano insha wal ka bosta gareeyaan ka hadalaan meelbulun kulishan geeg hata bulsho badan jaraan hata geeg oo hebel hebel aan arkorna oo hooladaas wadaan oo aan afshin la shoodaan marka tan kaliya haysta geeg dhiirigelin oo dhinaca dawladda oo dhinaca dawladda dhiirigelin yar ku hela dhalinyarada kaalin weyn ku qaado karan even may balan soo bikor hataa maalintan may fadaan in oon aas dhalinyar ahaan amse aas dawlad ahaan guud ahaan in maalin astay oo maalin la husoo nagata runtii siyaabo badan ku qayb qaadan karno social media ahaatay aas waxbarid oon hay bareefada oon iskuuladka laga dhigo jaamado laga dhigo ahaatay dhalinyarada runtii kaalin badan ku qaadan fariintayda may baataa runtii horta fariintay xagaabiya in oonahay kow dowladda insha awood badan la saara silimada dastuurka soomaaliya baa ka qoranya maay mahatri in manaahijta laha ka dar oo iskuulaadka laka dhika laka dhika inshagada jaamacadaha bareefada laka dhika hodhowda markan inshagada hadiiba manaahijta laha ka daro imtixaanka bala kuwalwalowla gal afkan wal barda kor marka waxyaabaha kale aan sii codsado mayba kumida dowladda dadka hilalka saraxayaan xildhibaan ahaaday wasiir ahaaday agaasimo ahaaday even heedan shaqaytay meelo afka afafka isan qoraasan mise waxyaaba isan ka hadalaasan ahadan bulshadaasi afkan walnoo gadi un luuqada hadii lukutab waxyaaba yani sagaashimeedii walaa koray yani masana sagaashimee kun sagaal boqol sagaalankiisay heliyadaasay may bahay tahay mismay tumi sagaal lama kun kun sagaal boqol tumi sagaalkiisay heliyadaas may bahay tahay afka maayiga yani yani todoba boqol sana ku hora jaray laakiinse luuqadan maxaa tiriga insha masma lahjadan maxaa tiriga dhowaanlaha galay yani sigud marka linfi dadka omase walaa tiriyaan marka dadkaasi wal noogada afkan walka hadali insha dawladda awoodsiidi dawladda dhinishaa tan awood ku hal kor tan awood ku hal kor tan federal ku laakiinse in basic intan kula waxyaabaan sidar darmaan way kumida wasiir ahaaday qof kasta oo nahay oo geek awood leh meesar korehan dhaqan galo kor waan maybua safeelan dareere haddii maybua oo dawladda iyo shacabka iskaarada laakiin dawladda shacabka in iskaarana oo maybua oo dawladda leewada mas shacabka shubku eraan mas dawladda in shacabka leewadan dawladda shubku eraan wal oo insha dareere male haddii dawladda shacabka iskaarada meera korehan socda kor agabado oo insha kor koyo kor may kumad ahaan